hay-adda tayadoorka qaranka soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho kusoo bandhigtay bur dhacay iyo qalab loogu talagalay in lagu sifeeyo kuwaasi oo lagu qabtay dukaan lagu kaydinayay burkan ayaa waxaa lahaa mid ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho waxaana laga iibi rabay bulshada soomaaliyeed agaasimaha waaxda kormeerka badeecadaha ee hay-adda tayadhowrka qaranka soomaaliyeed maxamuud cilmi ayaa ka warbixiyey burkan ay soo qabteen hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed ay ku qabatay degmada yaakshiid gaar ahaan suuqbacaad agagaarka kasoo horjeedka rugsan mool baqaar ku yaallo baqaarkaas waxaa leh ganacsado soomaaliyeed bur waxaan ku qabannay lagu qiyaasi karo toddoba kun iyo wixii ka badan oo jawaan oo jawaanka laga bedelay burkaas waa bur dhagax noqday adkaaday oo jawaanka laga bedelay oo hallaysan waxaa kaloo ku dhex jiro burka gudihiisa bahalada bahalka loo yaqaan afdheeraha oo burka gala ayaa aad uga buuxa hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed kadib markay baaris iyo xuuraan iyo dabagal ay samaysay waxay ogaatay burkan oo degmada yaaqshid gaar ahaan suuqa suuqbacaad jawaanka looga bedelayay kadib xuuraan dheer iyo dabagal waxaan ilaahay mahaddiisna ilaahayna soo gaarsiiyey maanta inaan baqaarkii hortaagannahay burkina aan gacanta ku dhignay waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u caddeeyo mar kasta hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed ee hogaaminayso maareeyaheenna maareeye xaawo in ay u diyaarsan tahay inay ka hor tagto wax kasta oo ummaddan khatar ku ah oo ah badeecooyinka kala duwan sida hadda burkan oo dhacay oo maanta bisha labaatanka abriil ay tahay aa meeshaan ku qabannay burkaanna wuxuu mari doonaa broseeska sharciga ah sharciga dalka uu ka qabo mari doonaa waxaan mahad ballaaran oo gaara u jeedinaynaa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka oo shaqadan wanaagga badan leh burkan in ummaddan laga badbaadiyo garab naga siiday hadday tahay heer gobol iyo heer degmo hay-adda tayadhowrka qaranka soomaaliyeed ayaa bilihii lasoo dhaafay waday dadaallo wax looga qabanayo badeecadaha dhacay kuwaasi oo saameyn u geysan kara bulshada